bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobadaysan ka dheega doontaan barnaamijkan waliba kumadaha wasiirada laha magacaawiya ee koonfur galbeed weliba yoombadanyen ee dhallinyaro eeyina haanoo walbadan ku beddeli karaa xaalka xidlaga marahaysa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waliba ka dheegan doontana qaar kumida wasiirada cusub ooyo lahadalan warsan xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya yoko aragta dhiibadeen wasiirada cusub nagada doonanaa haanu xildhibaanada iyo sii doonaan codka waana meel maryi doonaan wasiirada cabdicasiis laftagareenha magacaawi golo aqoonyaanada koonfur galbeed ee soomaaliya yose eeda yoonaan ku hor jeesadeen iyo onan la dhiisanayna wasiiradan cusub iyo neejaagayaalkan landhiibi odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo ku hadalay wasiirada iyo onisaas oo kale yo sheegeen walyaabo iyo kimicnete inglis casila xildhibaanada federaalka ee deegaan doorashadii yeedeete koonfur galbeed yay sheegeen in wasiirada cusub ee laha magacaabay iyaga haano tayo faylale in la mid hayna haani madaxweynaagii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheegeedan haatay dhegaystayaal intaas waliba ayuu ahaayana e qodobada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo inta badan intaynu ka guda jarna barnaamijka waliba una ka fiiri doonee xaaladda koonfur galbeed ee soomaaliya ee ka kiciidan magacaawista wasiirada koonfur galbeed taariikhda waliba yadeeta tumi iyonay afarta belle lamaad lamada kun tumi iyonay sagaalka barnaamijkan waliba ha saareen muxdiin xasan maxamed xusni anoo bishaar miyon intaasiin ku jeediyo doona golaha wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya laka dhabaaqay weliba iyo deereena labaatiyo shan wasiir iyonay labaatiyo shan wasiir ku-xigeen wasiir dowliyaal weli may magacaawna weliba iyo ombadanyina dhadhalinyaree weliba iyo iina xaana lunkufadhi in walbadanyo kugu badan xaalada koonfur galbeed haddaba iyina dhallinyaradaasitiye haana walku bedelo kara xaalka weliba waraysina laweelinay wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda iyona saasoo kaleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada yona shaqaale ee shamse sheekh ibraahim
bismillaah muxdiin marka hore waa mahadsan tahay run ahaantii marka hore waxaan u hambalyaynayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan marka labaad aan u mahad celinayaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan lafti gareen oo run ahaantii fursad u siiyey dhallinyarada soomaaliyeed inay ka mid noqdaan maamulkiisa cusub waa runtii guul taariikhi ah oo qof walba oo dhallinyara oo soomaaliyeed meel walba uu joogana aada ugu farxay ayna soo dhaweyn dhallinyarada soomaaliyeed run ahaantii waxaan aaminsanahay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan xukuumaddan cusub dhallinyarada hadda ay ka mid noqotay inay wax badan ay kusoo kordhin karaan cilmigooda iyo maskaxdooda iyo awoodoodana ay ugu faa'iideyn doonaan insha allah ummadooda iyo deegaanadooda baa duu ilaah yidhahda
waxaa lagu magacaabay wasaaradda maaliyadda ummadda koonfur galbeed dhibaato badan waxaa jirta xagga canshuur qaadista habka shaqada habka maaliyadeed koonfur galbeed oo dhan marka la yidhaahdo waa saddex gobol marka maxaa qorshe ah oo aada wadaa oo dhallinyaro ahaan aad rabtaa inaad qaabka maaliyadeed koonfur galbeed ka badasho
muxdiin waa mahadsan tahay run ahaantii sidaad og tahay maamulka koonfur galbeed waa maamul weli cusub oo afar sano uun jiro run ahaantii caqabado badan iyo duruufo badan aa jiro marka laga hadlayo wasaaradda maaliyaddana waa wasaaraddii halbowlaha u ahayd oo runtii mashiinka u ahayd oo dhaqaajin kartay aan isdhihi karaa oo maamulkan waxyaabaha aan damacsannahay hadduu ilah yihahdo waxaa ka mid ah inaan reform guud aan ku sameeyo dib u habeen ballaaran aan ku sameeyo hanaanka maaliyadeed ee koonfur galbeed sida aad sheegtay keliya maamulkeena waxaa waaye waa saddex gobol waaye sidaasay tahayna weli saddexda gobol xataa waa waa adag tahay yani goboladii iyo degmooyinkii iyo in lasoo gudbo saasay tahay waxaan rajaynaynaa dekeda hadda shaqaynaysana ma lahan dhaqaalaha waa waa waa problemka ugu weyn oo hadda micnaha aan dhihi karaa oo oo mahaysto laakiin waxaan rajaynayaa in ilaah dhaqaalaha inaan kor u qaadno aan aan xoojino nidaamka maaliyadeed aana ka dhigno hadduu ilaah yidhaahdo wasaaradda maaliyadda mid daafuran corruption free ka ah hadduu ilaah yidhaahdo isla xisaabtanna insha allah waxaa waaye oo oo oo dowladdii iyo shacabkiina ayna la xisaabtami karaan anagoo kaashanayno dowladda federaalka waxaan rabnaa inaan nidaamka maaliyadeed aan kor u qaadno hadduu ilaah yidhaahdo reform badanna aan ku sameeyo insha allah afartii sano lasoo dhaafay oo kale waxyaabaha koonfur galbeed laga wariyey wasaaradda maaliyadda corruptionka qeybka ah oo koonfur galbeed marka as leedahay inaad dhimis ku samayn karto qaabka corruptionka socda insha allah waxyaabaha ugu weyn oo aan ku hamiweynahay ayay ka mid tahay corruptionka run ahaantii waa wax inaad maanta adduunka oo dhanba ku baahay waaye afrikan waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu badan oo corruptionka ka jiro dabcan maamul oo sidaas oo kale oo cusub oo koonfur galbeedana waa waa dareemi kartaa macnaha waxaa waaye corruptionka levelka uu gaarsiisan yahay waxyaabaha uu mudnaanta kuwada aan siin doono hadduu ilaah yidhahdo waxaa ka mid ah inaan la dagaalno hadduu ilaah yidhahdo corruptionkaas insha allah saasaan rajeynaya
bismillahi raxmaan raxiim waa ku faraxsanahay yani dowladan hadda cusub oo hadda la dhisay maamulka koonfur galbeed soomaaliya in ay ka soo muuqdaan haween run ahaanta waa wax aad loogu farxo waana soo dhoweynayaa maxaa marka oo haysanaysa maadaama tiro fiican aad u leedihiin maxaa wax ka bedeli doontaan oo hamiga muxuuda Ee, hamigeena wuxuu yahay oo aan hiigsanaynaa maadaama hadda ee maamulkan cusub hadda lagu dhawaaqay tira haween aan ku nahay saddex wasiir ku-xigeen iyo hal wasiir buuxa Ee, run ahaanta dumarka soomaaliyeed maanta yani waxay ee, haldoor ay u yihiin nolosha bini'aadanka beej kasta waa qofka keliya oo dareema dhibaatada maanta oo ka taagan adduunka yani meel kasta dhibta ugu ba'an maanta waxaa dareema dumarka soomaaliyeed marka maadaama saas ay tahay dumarka maanta shalay maalin maalin ka dambeyso sanad sanad ka dambeysa yani ay hormuudka nolosha bini'aadan kaalintooda ay kaga jiraan marka waxaan hiigsanaynaa in yani dumarka meel kasta ay joogaan yani aan soo dhaweynayno muhiimadeenan ay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan aan qabanayno dumarka iyo dhallaanka sidaan ku horumarin lahayn shaqooyinka loo badin lahaa had walba tallaabada dowladdii dhankii oo ee hay-adihii wax walba shaqooyinkooda aan yani sare ah u qaadanay meel kasta ay joogaan dumarka koonfur galbeed soomaaliya hageen waxaa haysatada shaqaalaha maxaa rabtaa inaad fiirsato oo wasaarad ahaan aad fikirkaaga iyo saciirkaaga ka bedelo Ay, wasiir- waa runtaadii waxaan ahay wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha Ee, ee, yacni waxaa hankeyga iyo himiladeeda ugu weyn waxay tahay dumarka koon- dumarka soomaaliyeed khaasatan dumarka koonfur galbeed ee soomaaliya si ay u noqon lahaayeen dumar karti leh hufnaan leh shaqooyin kasta ka muuqda yani oo yani meel kastaba yani udhexaad u ah ka muuqdo sidaan ku horumarin lahaa yani oo ay noqon lahaayeen dumar guryaha aan iska fadhinin oo haddii goora siyaasadda ha noqoto shaqaale kale ha noqoto ay ka dhex muuqan lahaayeen hamigii iigu weyn taas waa haddii ilaah yiraahdo haweenka badana shaqaalaysiinta oo kale wasaaradaha ee, fursad fiican ma helaan inaad ku dhex dhaqaaqdo oo haweenka ay shaqaale ay ka noqdaan wasaaradaha kala duwan ee xiisay kala duwan maamulka oral taas insha allah qorshaha iigu weyn taas waa insha allah waana ka dhabayn doonaa haddii ilaah yiraahdo qorshaha waa intaas
xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya weliba yoon harsinaya golku yar siyeed bilood sidaan argayan wasiirada cusub nagada doonanaa hanayo meel mariyaan wasiiradan cusuba waaniyo siyan idka kalsoonada xildhibaan cabdiwahaab oqumadee xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya yowsina saasoo kale weliba usuu ku hadalaya waqtiga yar ee xildhibaanadan harsan iyona saasoo kaleto magacawista wasiirada
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد آه، magacii waa xildhibaan cabdihashar maxamed kariin oo ka tirsan xildhibaanada koonfur galbeed آه، runtii horta marka hore waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed abtigareen آه، waxaan aaminsanahay آه، dhalinyarada inta badan koonfurta soomaaliya iyo soomaaliya oo dhanba dhibaatada meeshay ka taagan tahay kuwa tahriibku ku dhimanayo kuwa maaragtay la yuusgaraynayo ay yuusgaraynaya nimanka la yidhaahdo ee, nabaadjiidka ee, kuwa ciidamada federaalka maanta ee halgan ku ahoo u dagaalamaya naftooda u huraayo intaba waxaan leeyahay waa dhalinyarada soomaaliyeed Ee, runtii labaatan iyo dhowr sano ma aysan ka helin fursadda maanta ay ka heleen soomaaliya idil ahaan qaabtan koonfur galbeed aad ugu hambalaynaya dadka dhalinyarada ah oo junior-ka ah oo wax soo bartay in looga faa'iideeyo maanta loo soo magacaabo wasaaradda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun kuma xirna in qofka da-da waayo aragnimay leedahay waa experience laakiin qof walba wuxuu ku wanaagsan yahay wuxuu bartay in loo magacaabo runtii bini aadamka ma wada dhammaystirna laakiin majority waxaan leenahay qof walba meeshu ku habboonaa loo magacaabay koonfur galbeed wax badan bay inay iska bedeli doontaan aaminsannahay fursaddaasna insha allah waxaan rajaynayaa in reer koonfur galbeed ay maaragtay si toosa ugu faa'iidaysan doonaan sidaa ognahay soomaaliya xornimada waxaa siiyey dad dhanyaro ah dhalinyarada fursadeeda maanta la siiyey waan ku faraxsannahay insha allah waktigii hore waxinay ka badami doona ma aaminsanahay
baarlamaanku waa lagu yahay fikrada wasiirada musaafixiinada marka ansixintii welwel ayaa lagu wajahayaa soomaaliya marka maxay kula tahay baarlamaankiina in aad samaystaan markay keeno wasiirada dhalinyarada runtii ani hadda ma aanan arag nin xildhibaan ahoo si toosa ugu soo horjeedo golaha wasiirada baarlamaanka koonfur galbeedna majority-ga waxaa iskale dhalinyarada iyo haweenka dadka da-da weyn way ku yaryihiin sidaas daraaddeed waxaa aaminsanahay in xukuumaddan haddiiba loo fiirsho maanta fursadda dhalinyarada la siiyey in si toosa loo ansixin doono ayadoo la fiirinayo maanta dhibaatada ay ku jirto koonfur galbeed iyo dib u dhaca weynuu ku soo habsaday in hore loo socdo waxaan aaminsanahay in xildhibaanada ay doorka siin doonaan inay ansixiyaan
marka waxaa sheegaysa hadda in isda dhalinyaraha oo in fursad la siya ay tahay meesha la keenay marka aysan ka badbaadi doonaan oo arrimaha muushanada iyo wax noocaas la qabsana
insha allah horta runtii ma xuma in abijment la keeno abijmentiga oo wax wax lagu saxaayo ma aha mid wax lagu duminayo ma aha xildhibaanku wuxuu xur u yahay wax alla wixii aragsidiisa ah oo markaas uu ka arkayo xukuumadda oo qalad ah oo duduleelo ah inuu miiska soo saaro la xisaabtan uu keeno wixii markaas dhiga loo dhaganuglaan waayo wax laga bedeli waayana inuu abijmenta ka keeno waa wax saxa runtii waxaan jeclahay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed waxbuu soo qabtay sidii la rabay ma aysan noqon laakiin fifty fifty waxbuu soo qabtay maanta meel maaragtay wax laga biloobi karo oo madaxweyne uu wax ka biloobi karo ayuu wax keenaa aaminsanahay annagana in badan waan daba taagneen weliba dadka kow ka mid ahaa maaragtay xukuumadda abijmatiga keenana ka mid ahaa ninka xildhibaan ahaan runtii waxaan arkaynana waxay ahayd dhaliilo wuxuu asaga uu meesha uga bixi waayena waxay tahay wax alla wixii aan ku qabsanno oo markaas annaga aan ku dagaalanno boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba konton waxbuu ka bedeli jiray macnaha waxbaan ku sixi jirnay runtii horumarka maanta la gaarsiisanaya midda aan ku joogin inay tahay aaminsanaha dadka hadda lasoo magacaabay maadaama ay yihiin dad master ah dad baaj ah kan ugu dambeeya oo maanta aan dhihi karna waa degree waxaan aaminsanahay qof walba fursadda maalin buu helayaa tookadan hanala daayaan qabna haddaan nahay dhalinyarada in waktigana nala siiyo waxqabadkeena la arko haddaan wax qaban weyno oo dhalinyarada sidii laga rabay ay noqon weyso kolleyba ma aragtahay wax ka bedelka waxaa looga fadhiyaa madaxweynaha dalka maanta ka ah mudane cabdicasiis xasan axmed rabtagaren oo maanta fursad u helay inuu madaxweyne ka noqdo wadanka asaa looga baahan yahay wixii socon waayo inuu meesha ka saaro wixii hore u socdana inuu in aan garab istaagin asaga inuu garab istaago diyaara u ahay waxaan diyaar uga ahay maanta sidaad la socotaan dhalinyarada mid walbaba maanta oo jaamici ah darbiya ayuu iska fadhiyaa qaar qarxidii ku habsanayo qaar shaqa la-aan darteeda wadanka uga cararayaan oo maanta ay tahriib u galayaan qaar wadamadeena dariska ay ku xiran yihiin qaar dalada kale oo maaragtay ay ku dhibaataysan yihiin saas darteed waxaan leeyahay kuwa maanta wadanka u yeeshay inay joogaan fursadoo inay heli doonaan kuwa ka tegey oo shalay uga tegay shaqa la-aanta iyo maaragtay horumar la-aanta ugu tegayna inaan dib ugu soo celino oo maaragtay aan ka ilaalino dowladda aan ka dhalinyar ahaan u difaacno aan horumarkii reer koonfur galbeed aan ka shaqeyno runtii waxa waaye taas sidaad la socotaan dowladda somalilan oo kale maamulgoboleed markaan ka soo qaadno dhowr jeer extension ay samaysteen oo maaragtay ayadoo markaas ay ka cudur daaranayaan in waxaa wixii waxqabadkii la rabay mar abaare ay ku habsadeen oo waqtigii loobinka loo bedelay in aan maaragtay loobi la geli karin oo oo extension ay samaystaan dabcan kolley ka baarlamaan ahaan ka baarlamaan ahaan maadaama madaxweynihii oo hadda waddanka u imaadana uu ku dhawaaqay inuu extension samayn doono oo anagana baarlamaanka waddankaana hadday noqoto in wax oo yacni macquul ah oo extension lagu heli karo haddii aan miiska soo saarno waxaan aaminsanahay in extension heli karno oo dowladda federaalka ah iyo international communityga ay ku qanci karaan insha allah taasna dadaalkeeda waxaa looga baahan yahay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo annaga xildhibaanada inuu la wadaago insha allah haddii ay un loo arko in extension loo sameeyo extension waan helayna haddii loo arko in extension uusan noqon karinna dhib kuma qabno inta noo harsan aan waxaan rabnaa si kalsooni leh oo maaragtay inaan ugu shaqayno ummaddiina soo wakiilata insha allah jamiicalah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى وصنى على بهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغها عنها إلا هالك intaas kudib insha allahu tacaala anoo ay magacay dhakhtar cali macalin aadan cumar isla markaasna ku tirsanaayo wasiiradii shalay la magacaabay horta markaan ka horrey tuma in mahadnagay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo juhdigii dowladdan koonfur galbeed la hageliyey ilaa lukudeer xeer la magacaabo golo wasiira sidaas aawadiyee dhammaan walaan hata dhiniyaalkay surunsan ereygaasaan waa xildhibaanadii dowladda koonfur galbeed soomaaliya ka lahaynay beelo geeradlu beel qarsana beel qarsa ma doontoona mee beel baaxad weynoo soomaaliya afartii gees iyo daafaha adduunka lagu guradaw markii unu aragni unu beelo geeradle waana unu fadheeni waana unu wada talani unoo ku kulmagne weeska guud beelo geerade xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaal dhaqameedka samadoonada dhallinyarada haweenka saraakiisha ciidanka iyo bulshada intee shal duwan oo beelo geeradle yaamay iska afgoroney inininka qalamaana waana ninka cuntumaana waana anqaada doono waana mayla araayo isu toos e unu in isku casilnay wasaaradii bey-ada iyo duurjoogta ana ool in magaca wasaaraddaas saacadan hata roognu geekana taariikh tumangi afar beli lamaad lamada kun tumiyo sagaalkow waa maalin khamiis ow meelo un roognoona baydhabow sida oo mayl araay isu madaxweynaha hata ka hor buu isu in isku casiri dowladda federaalka waana isuga array tolka kii kaymiin qalamaaw wasaaradda isugu mayl aanaana liin magacaawe unuuna may kii sheegaan tolka kii kaana miinqalamaas wasaaradda beyada iyo guurjoogta waana iska hiragna waana iska hiranaada doogna koonfur galbeedna unu leh si wadajir aan lena wali inay sheegaan markaa guud ahaan hadalka mayla raaisu xildhibaane oo ka dambeey doonaan ugaaska guud tolka oo ka dambeey doon samadoonadii iyo dheergaradkii qeybasha shalduwa oo ka dambeey doonaan hoob ilaahay wadale kraalanagada way siin sheegay saacadan hatarowlul ku bilaabo wasaaradii bey-ada iyo mayla raaisu duurjoogta wasaaradaas satoosa in isku casilnay مدن مدحوينه وزارة حكيم نغني لنكي انقل موسي سوي هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سكوي دون او انكو كتلبان ايهن mayba dib uun ku fiiri doono mayba hukumad ahaashada maamulka koonfur galbeed ilaahay hoob roon mayba shirweynidaas ayna sakooy doon aan weeri doono siyaasiyiinta noo maqono oo federaalka noo kuma qono aan weeraan xaga kiiga weydiisadaan lan una dulmiyaan oo iduna taargetsadaan oo namale koob wal noo dhiyaan mayba noo beelaf yaa ka hadalaa yaa yaa mayba hantaas yaa ku cudur daarade koob wal lan una gidifni intii dadka hadalaayeen lan lan la gidifay misalan la dhibsada jaro taas marka mayba han ku cudur daaradaan ee mayba han tan kale aan una geelidin walna gorada marka mayba madaxweynaha gorada iyo umuduuna diris leena tumiisiyeedka gobolo oo marka may tumiisiyeedka degmo oo koonfur galbeed ali degmi ku degnaan marka in lan hal degmi degnan lama wasiir la si aan ali degmi degnan wasiir oo marka may waa hata may waa bartana lan lahayna oo ku jarna federaalka ku jarna oo xafiisan laayna li in naga aabo een ma ku filadaan haanti may baa la reey hortee biina ka toon reediyo lagu filadaa ilaahay og marka ma ku filadaan marka elanka iritaan iritaan oo nakashaanan in uu istisna nasiyoon ma ku filadaan marka madaxweynaha marka taas iidan inaan iidan inaan ka fudustaad iidan inaan ka fudustaad idma gadifaano maamulka kumadeena dhulka degana wiil uu ku tabaanoona ma leer dhulka degana marka may baa la reey waraaba adina may baa hala anina koortay marka aan dhulka degana dad iguri kortoona ma le afkaan oo beelaana ka hadalaano taas marka may buu ahaa bulshada bulshooyinka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Koonfur Galbeed may baaba in sheeganahay inuu ishtikadaas ma qabno wali shalay lahayn dhoob dhoobayeen ku tabni cid un haduu lan haysan oo aan jarnay adoo aanona ka egna cid un haduu weerarka enana may baan afka hadalaa beela ka hadalaawna aan jarna markii ilaahay hoob roon shirkaasna inay sakooydoon beelan aayo shabab ku taladaas hooban inay ka winyaan roogna hoob la nootaday sadalan in ku tabin in ku tabin hadana may buu idoogan roogna markii iidan ma hasantiin aan ka badan kuma hadlay haldabaanadii inta ku hadaleen ilaanki shalay wasiirka liin magacaabay oo isku azili marka may baan oo magac beela may magac beelana ka hadalaw iidan ma hasantiin ku soo qayb galayaasha saxaafada iidan ma hasanta marka iidan ma hasantiin hada billahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh
mayka kulmana beelweynta reer geelidle odayaalshe xildhibaanadiya ugaashi walgorodshe yaa inta ka kulman walaan kulmagnaan hore aan sheegni waa jaa may waaha may waaha ma intan ka kulmagnaa walaa shalay yani madaxtooyada ha ku weeri ma naqanayna ma naqanayna koonfur galbeed islalena mal nool leh si la ogii koonfur galbeed shariif xusnoo sheegidama madaxweyne kahaay haddana cabdicasiis lafta gareen ballangaa lahayne madaxweyne ballangaa lahayne wali anka oo baraara shuwalarean wali kii kala hadal ogdo wali ada tarina ogdo ballankii unuma kubarna laakiin adigu ku bati walaa laliyaabihi oge oo laliyaabihi haldhibaanada koonfur galbeed lixdan iyo kow qofoodahayan lanka keli ah oo haka dhiiridi oo mayla arraa ilaa yacnii guddoomiyaha barlamaanka adan loo bangareeyaase ilaa saacaddun hamiinku horkiinku dhanna yacnii danta taaka shaqeeyaay yacnii geelida mayla arraay adii isuu ballanhaasla qaadeen xildhibaanadan haana haddana mayla arraay koonfur galbeed tahay migi inis weyneen arreen haddii umudi unu masilaanu madaxweynaha in la qaado fadaan hob isig mayl araay unu tolkii unu mayl araay unu masilan tiimna areen go'aankaas adeerni ogto geerida farhil laban lahay ma yadin ko qaade dadka la tuugaay ka dareena dadka la qanaaya ka dareena wali qobadan wal qarsan ma wala geelida yaani dowko yaani gudoomiyaha baarlamaanka lanka mayl araay ka daariyo soo hay wala soo qobadi ogayti madaxweyne mukoofladaan sada ballankii la haayne unu yaad la haaynena kan mahaan koonfur galbeed islanna ee langma afligaadleyaanu haddu ku hor mayl in sheegay in aad madaxweynaha farmaajo horsiis adag tari geelida baalwiin qabiilka reewin wiin adag tari kii kuma adnagna hadan kii kuma adnagaan hoob geelida baalwiin ay yani koonfurta intuu ku degaa adag ogda adag lang ogaa tamalan haday la hoos gilaa ma yid maayigu muduna madaxweyne ani aad mayl raay be iyo duurjoog walla raaw toddobaatan ka jara horma dheegne banaana ana hormadheegna dawlad badan aan shaqay horma meelka shaqayaan horma aragna meelka shaqayaan horma aragna wal beey duurjoog la raaw hada oo ka balaantoon muhundurna gorodkaan muhundurna mansuurkaan muhundurna madaxweyne ila ama hadsanta dawladna dawladaan dawladla'aan horta baa noolaada jirna gorodaan dad dawladla'aanaha noolaada korona magaaladana taaragaano adii baa og taliyaanig hoob hurnamo lagaada dadkanta wal kala haada jaryaana dad hadda qarsag ma ihinin haddii gorota inay duurjoog walla raawdana siido kama hadsanta laakiin ma qaadadaan dadshee ma ihinin beelayna min qalantu waana diidni iyadaan ma hadsanta maylaa raay siikiin la shaqayn ogdo siinin la shaqaytiina ka aragnay waana kama hadsanta maylkiin hadda ayaan ini walaa mayl araay madaxtooyada ha ku bayan orada ha ku bayan waana ninka qalan waana ga hadlaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
الرحمن الرحيم أنا مقاعد حلبان بشير إبراهيم هذا أنت ما بقيك نسقوي هوينتي باش قيل له أقويها هنشي وحقرت شي أقويها نينتي سياسيينتي حلبان ذي وركما قوم جرام mid baan ma leeyahay koonfur galbeed intay dadkahayti oo mas-uuliyiinta ahayd hal qof leyn ooma gon kaasna mayl aray xaalad security xumo dartee maahin suulaata kooxay fadilay maahin wal inshal mugunyi male dal iyo dibid walaageeg inta la niskan ku haymay buu wal ilaa ay xalay waan ku bariyay la aruuriyay way marka ciidadan kama sinye ninkii wal wasiir hay la ka sheegay ilaa isaacadatan uu sadeerna hato may buu raalam ku lahaana saad bis hadii sharafta loo meel raadin isuu isku azilin may buu anka ma hanagaana arinta tan may buu aha geelilagi dal idibid roogi in sheegane wal un raal un qaaynin ma wal un noola talabin ma wal un nin sheegin mahan marka saas dartiya may buu aha nankii xasheegi nankii kale fadaa wasiye geelilibi loo warneeran nan ku mid oo haan i wala mid gaado kuran ma jaro ka allakii ka allakii ka allakii iska dayay in uu gaadadana كلي ويالكم من ملي ورقة قرآن صحيح عام ملي وانت أصل كفلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
golaha aqoon-yahanada koonfur galbeed ee soomaaliya ma la dhiisan habka lahan magacaabi wasiirada cusub ee koonfur galbeed ee soomaaliya waana magacaabi madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen si gaar ahaan ma la dhiisan jagooyinka wasiirada landhiibi maya tataba sababta golaha aqoon-yahanada yoon ku welwelsiyin afartan sana taa dareerta in reedan dhewan koyte waraysi waliba unilweelalay afhayeenka aqoon-yahanada koonfur galbeed ee soomaaliya fawsi cabdinuur
bismillaahi raxmaan iraxiim marka hore dowladdan waa u hambalyaynaynaa dhisidda la dhisay golaha wasiirada cusub oo ka kooban shan iyo labaatanka wasiir iyo wasiir ku-xigeen run ahaantii bosiishanada iyo meelaha loo kala dhiibay dadka qaarkood waxaan u aragnaa inay markana ku habboon tahay laakiin guud ahaan markii laiskugu soo duubo waxaan yaro leenahay in khibradda iyo aqoonta meelaha qaarkood dadka lagu qoray aqoontooda inaysan islahayn taas ayaan isleenahay laakiin guud ahaan waa tiryar oo kooban shan iyo labaatan wasiir iyo wasiir ku-xigeen run ahaantiina meelaha qaarkood uu maaragtay abbaaray runtii yani meelo ku habboonaa ayay ahaayeen waan u hambalyaynaynaa golaha wasiirada cusub iyo qaabka loo soo dhisayba waxaan ka filaynaa inay isbeddel keenaan oo isbeddel ka fiican ama ka horumarsan xukuumaddii hore afar sano kusoo dhammaatay ayaan u rajaynaynaa laakiin run ahaantii waxaan u malaynaynaa annaga inay khibrad badan aysan lahayn golahan wasiirada cusub marka runtii waxaan filaynaa in ay isbeddel keenaan lixda bilood u horeyso inaan aragno haddii isbeddel keeni weeyaan in maaragtay runtii laga tashado badankooday ama qaar haddii khibradu ay yar tahay in horumar la siyaa waa ka tahay soomaaliya wallaahi runtii arrimaha siyaasadeedu cakiran iyo iyo khibrad la-aanta runtii waxay suurtagelinaysaa in dib u dhac badan uu imaado ayay suurtagelinaysaa
golaha dhaqanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya weliba yoo ku hadleena wasiirada iyo neesaasoo kaleed iscasilaadii wasiir ku-xigeenka iyo neesaasoo kaleed wasiir ku tirsan wasiiradii jalaylna magdhawi iscasileen sidaasoo kaleed weliba yoo hadhowaayane wasiirada cusub afhayeenka odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed malaaq deerow yaa ramoogasiitiisiina ku hadlay
بسم الله الرحمن الرحيم مركان كوريت أمد الصوماليات سلامة مركي حتانا أه شعبك كوفر قلبات جودهان قارهان دمانتي سلامان أه أذيقو محدي حسني إيو صاحبك إيو إذا عد دمانتي هذن شغالة سلامان سلام كدب رنتي waa eed iyadaan ka faraxansagna haddii unana dhaqanka xukuumadda lahadhasiiyo eed iyadaan ka faraxsagna gehdi badanaa la geliyey may ku muuqdee madaxweynaha ini usa eed iyo eed unku taxdiri haddii ahaada lahaytii bawar sheerinka haddii haada lahaytii mataqaanaa dhallinyarada oo walhabaratay haddii haada lahaytii dadka waaye aragga waa xukuumad collection alayska daray dhan walba laku eegayo alana ayan awguuriyayaane amba anka mahadnaqaana madaxweynaha markanka horeyta xukuumaddana maylanaati haku dhalaali waajibaadkii liing edmadi barlamaankana may ka codsadaan inay xukuumaddaas ansahiyaan taas haddii aan antuunku baha odayaalka doorse ee ka lahaayeen odayaalka door shariif ee ka lahaayeen runtii madaxweynaha wadatashi badan sida xildhibaanada wadatashi ingeliyaaya odayaalkana wadatashi badan ingeliyaay lan xoogaa odaygii meeli isu talada ku dhiibiday la haraarmari badan walaa isku jijara laakiin sidanka badan oo qaalibka ah odayaalka doorsho odayga si eedaanka mahadsanyi doorkiiyo ku lahaayaan ma haytay odayaalka iniyoo ka xisaabtamaan baawar sheerinka u gudbiya madaxweynaha beel heblaay beella gudaasheena tatiyaba xisaabtan jaray xisaabtankaas iniyoo gudbiyaan may kala jartay in shakhsiyaadka inka xooga yar islayin inii muhiiman ayin iniyoo eraan kan i kan i kan sideedaas qof ah aan haddii odayga ahaa ini ada kulubata aday doorkaadii madaxweynaha isku leh wasiirada ini ismagaca madaxweynaha isku leh laakiin una may ka lahaynay talooyin badan talooyinka badan una ka lahaynayna in badan wal dhegaysadi madaxweynahanka mahadnaqaana waana mayba rajeeyana sida hadda ku muuqato dhallinyarada aqoonyahanka dhallinyarana wareeriyaasay markasta mayna raasay haddii sangatiin odayaalka dhaqanka dhallinyaro walma ka daraasaan unuun ilaa dowladda federaalka iyo dowladdan hadda dhisanhayti barlamaansha iyo xukuumaddaadaba inay dhallinyaro badan ha ku muuqato siiyo marka dambe odayaalka meel haku galan liin waayo unuuna ka dadaalni madaxweynahana badan abnay la qaadada eed eedaanan ka mahadsanyihin waxaa jirta wasiiro la soo celiyey oo xukuumaddii hore ka tirsanaa wasiirada u arkaa kuwii hore qaarkood ay noqdaan runtii wal kasta oo la dhiso ilaa gurigooba alla ka dhiso ka dhiko ma in baahiyiina dad waaye arag ah oo meelahaas rooga jaray xaaladda si jarta in ku warqabo oo dhismaha dowladnimada meelaha ku bilaaway i meel hadda maraas ku warqabo in la kadar waa arrin eed muhiiman u hayt odayaalka hadhoayaya laakiin waltirsamaa la kadari walaadhama iyo waltirsamaa weyn haddana tarasa bersentigi markii la fiiriyo dad eedan yara xukuumadda la kadari li wasiir shan wasiir labaatan iyo afar wasiir ilaa labaatan iyo afar wasiir kubeen marka mal eri karo dowladdii hore lahanagi mal eri koro dadka weynaheen hanuuha isbedel isbedel hanuuha eri jireen isbedelkiina wal soobay oo dadkii oo waaye araggan haayay walaan meel eber ha ku bilaawina dad waaye araggan aan walaha ka daray runtii madaxweynaha ma eri kore maskax badan oo fiyaw yalla taladay waana ansiibiya eri korna insha allah waana odayaalka mayn aragayana door shariif ah oo muhiim hayay in laka dari mudnaay yasuubi madaxweynaha waxaad ka sheegtay in baawar sheerinka uu eeska oo kala saaraha waxyaabaha ugu weyn ay hayso ayna kala tashteen qaar baan maqarnay oo wasiire ama wasiir ku-xigeenay ay kala dileen marka mar haddii oo waqti lagu bixiyey awood qaybsiga maxaa keenay wasiirada qaar meesha ku sacjiraan runtii dadka isku mid ma ah faraawagna jing ma ah wasiiradana adayna lan aqoonyahan ayaa goradaas b e c yaa shaleeyin marka wasiirkii may diidan macnaha beeli maylata aan siya liijee mayn qalangneer hoyt mayba laku yaabaya in kategoriga meelo laka shal jara la fiiriy beelo baahad yeelata la fiiriy may laku yaabaya beelo walaaye agaasime akalata la fiiriy beelo barlamaanka walaa usika leye la fiiriy oo yalla ku yaabo walaa liiska dheela tiro la fade ummada ummad dadka dadka ku dhexeeyo marka beelaas mayl ku yaabaa in yaa salogsanto walaal wasaaradda lin magacaabo suuragal waayo laakiin shaksigii la jeeyey inin diidanayna la ku yaabo beela may diidanyina meelo lin magacaawe ko mayba diidanyaa shaksiga la jeeyeyaa diidanya isku mad ma naqdaya shaksigii markaas beelan masalahay meelo saadi ba diidanyin laakiin una odayaalka haddii unaana beelo langlay naqda lahayn lanna gurigii shay mahaantaa beertitis mahaantaaba lahayn gurigii shayna maahaaga lahayn lan kasta meelasaadi beelan qalame aqoontiya lehaha goheedan hoetuum laakiin beelaha wal saluugsuma jira wal kasta la suubiyona langa saluugay sideedaba wal oo kasoo tugo qadiida alle waxaa waaye nabi maxamed lahdariiba langlay diiday lan wal diida wal arge safadooda usan diidaan safa macquul aan diiday oo meel balkaase usan istaahilna marka anama istaahil hoob er kan kale la jeeyan usun anama istaahilneere marka sidaasaa xooga yar waa yeelay yaro jara haddii allaahuma haddii wal jaraanba meelahaas ha ku koyaan ilahaas ha ku bahayaan ha ku burqudayaan laakiin guud ahaan markii layn fiiriyo beelaha isku wada argeen wasiiradii iskula wada muuqdaan kii wasiir ku-heen ilaahay nasiib shay kuwaala kii wasiir nasiib shay kuwaala kii guddoomiye barlamaan wasiir nasiir shay kuwaala kii madaxweyne naqdo iyo intaba beelihii hadda koonfur galbeed un erkorna beelaas meelaas kuma banto ilaa hadda ma nin muuqato eed iyo eedaana linka dadaale madaxweynaha mahdi ha ku deertay intii la shaqaytay odayaal dhaqan haayano xildhibaano haayano amba dadweyne haayano tala siyaanga tala eed anfaylaa siyaan shaleediyo dadka oo xooga yar wala salugsun iyo may lahaa kheyr alla siinsiiye walaahun sideedaba wasiiro libilood waa dhere markiin gabadata halisana halisani haayaya isku shaandheesa kooye laahun meeliisu shalay wasaaradiisu fadaaye ofka tuugtamay waaye jar lan wasiirkiisu fadaayis ka tuugtamay kaan walhayinka weelay lahay waaye jar haddii macnaheeda maakii ada fadaas shaleedi haddii wayto cos iyo jeesidaas codsadaa qiibna walku weeli qiibna walku tabi marka qiibo dho maylin weelo ayn erta madaxweynaha naftitiisa mayliya tixgelin aley iniis walaa is qiibiyaaye sidaadan argaas isuna soo kalan aragya jarta meelo haddii koorahay meelo kookaboodi xildhibaan haddii atay haddii wasiirkena oday dhaqan atay iyo haddii beelle atiinba iniisan karaa lahaatan bari haddii adi wal maamul karoon adina sidan oo kale wala maamulo lahayd lan walba lan qanca walaa doonba shafashantii aan qanacsana aan qanacsana la roomale laakiin mayka qanacsana ummadii koonfur galbeed inay xukuumaddeen dhisantay barlamaanshoon dhisanyi dhallinyaro oo wala habaranay wala suubiyaan eraayan xoogii aana lahaynin in meelmilaayin yakeenka buuhama marka ma ero lahay inay arrimahaasi eed iyo eed lan walbaba aan tixgeliyo adigaa mudan
xildhibaan idriis cabdi dhakhtar xildhibaanada federaalka ee soomaaliya ku mudayo deegaan doorashadii senetka koonfur galbeed weliba uuse ku hadlaysiina magacaawista walinuuse iyagoo ka tilmaamiinyo in wasiiradan haano taye faylale iyo in lamadhayna wasiiradii shariif xasan sheegeedan
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا دائما مباركا فيه magacaawistii golaha cusub ee wasiirada waa soo dhaweynaynaa wasiiro waxaa la keenay aqoon-yahano u badan waa in la siiyaa fursad maxaa lalahay dhallinyarada hadda waxbaratay oo aqoon-yahanada ah oo jiilka cusub ah aniga waa aad iyo aadaan ugu hambaliyeynaa waa markii ugu horreysay wasiiro cusub oo u badan dhallinyaro aqoon-yahan ah markaan waxaa laga yaabaa in la fiiriyo waay qof la tijaabiyo ayagana ilan kuwii hore waxay ahaayeen maxaa lalahay dhallinyaro hore u gabowday ahaayeen laakiin dadkan waa cusub yihiin bulshadana waa ku faraxday annagana waa soo dhaweynaynaa madaxweynaha isagaa doortay waxa waaye wuxuu u xushay in dhallinyaradan cusub inay wax bedeli karaan ayuu arkay kolley waxaa waaye badanaa waxay u badan yihiin dadkii hay-adaha usoo shaqeeyey aad iyo aad aan usoo dhaweyna haddaan ahay xildhibaankii federaalka waana aad iyo aad aan ugu hambaliyeynaa waxaan farayaa dhallinyaradana in waddankan xaaladda hadda ay taagan tahay waa xaalad aad u daran waayo saa ka warqabtid waa la soo qaxay waxaa laga waxaa maxaa lalahay deegaanadii tuulooyinka waa laga soo qaxay jidadkii waa xiran yihiin markaan waxaa la rabaa golahan wasiirada cusub ee la dhisay inay kaalin sidii dadkan loo celin lahaa sidii jidadka loo furi lahaa annagana garabaan ku siinaynaa saa ka warqabtaan hadda gobolka bakool waxaa jira maxaa lalahay dad isxilqaamay oo jidka furay oo raashiinka ka soo wadaayo maxaa lalahay qurac jooma etoobiya lasoo marsiyaa oo xudur keenayo baydhawana hadda waxaa jiro sidaas oo kale maxaa lalahay ciidamada inay howlgalaan ciidamo cusubna waa la qorayaa markaan waxaan rabnaa dhallinyaradan cusub uu madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta garaan u magacaabay kuwii ugu dambeeyey maalintii shalay aad iyo aad aan usoo dhaweynaa waa dhalinyaro ka bixi karo guud ahaan waa aqaanaa aniga dhallinyaradaas waa dadkii haydaha usoo shaqaynayay iyo dad oo khibrad lehna waa ku jiraan oo horey usoo shaqeeyna waa ku jiraan markaan boqol kiiba boqol waa soo dhaweynaa waa dad ka bixi kara waay waa inaan tijaabinaa dadka cusub
maamulkii horeexda shariif xasan maxay dhaamin karaan dadka
wallaahi kolley ee maamulkaas hore ee iyo kan waa kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa kaas ee wasiiradii hore ugu jiray inaysan khibrad u lahayn hawsha loo dhiibay tusaale ahaan ninkii loo dhiibay wasiir ama maxaa lalahay ha ahaado caafimaad ahaado ama ha ahaado maxaa lalahay beeraha ahaado ama xanaanada xoolaha ahaado ama maxaa lalahay nooc kasta eh waxaa waay qof khibrad u leh ma ahan laakiin dadkan waa dad wax soo bartay oo khibrad u leh oo la soo xulay waayo oo in muddo ah uu maxaa lalahay uu ka baarandegaayo waaye markaan uu dad badna la kulmaayo waaye asaga naftirkiisa wajiyaal cusub oo ku cusub waaye laakiin markuu arkay c v-doodii wuxuu tixgeliyey c v-duu tixgeliyey iyo howlaha ay soo qabteen ayuu tixgeliyey waxa waaye waa wax laga soo baarandego waaye markaan waxaan u malaynaa kuwii hore inay dhaami doonaan barke kuwaas fadhiisa ay haayeen waa dad meel iska fadhiya waxba aan qabanaynin aan diyaarsan karin casharkii xataa marka shirarka laisugu yimaado waxaa waxaa ku jiri kuwii hore qof markii shir laisugu yimaado puntland shir ka dhacay waxaa jira maxaa lalahay oo waxaa laga hadlayay qof walba wasaarad kasta waxqabadkeedii uusan soo diyaarsanin ilan wixii projectoral maxaa lalahay aa la isticmaalaa laptoga la isticmaalaa dadaan laptog iyo waxba garanaynin aqoon ma lehen kuwii hore aniga waa ku dhex jiray magaaladana waa joogay laakiin kuwaan boqol kiiba boqol aqoon ay leeyihiin waa dad ka soo bixi karaan aaminsanahay waa in lala shaqeeyaa shacabkana waa u riyaaqeen wax dhaliila haba yaraatee hadda ma arkin waxaa dhici karta qof oo jaga loo magacaabay uu meeshaas wasaaraddaas asaga u joogo oo maxaa lalahay leeyahay wasaaraddan aniga kuma habbooneen waa iska soo bixi kartaa laakiin boqol kiiba boqol annaga waa soo dhaweynaynaa waa dad aqoon-yahana waa dad kaalintooda ka soo baxay doona mustaqbalka annaga wax door aan ku yeelana male magaalada waa joognay ninkaas asagaa soo xushay qol uu isku xiray asaga keligiis ay maxaa lalahay magacaabistaas uu magacaabay waa dad asaga uu soo xushay waay waxa waye asagaana iskale inuu magacaabo maaha inuu qof maxaa lalahay oo oo maxaa lalahay recommendation loo keenayna ma ahayn markaan tale iyo fikir waxaa laga yaabaa inuu la tashtay maxaa lalahay qaar ka mid a odayaasha iyo laga yaabaa maxaa lalahay qaar ka mid laakiin aniga shaksi ahaan arrimahan aniga waxaa waye ani waxaan dhahay wax allo waxa waxaan raadisaan dhahay aan kula taliyey dad dadkan samata bixin karo markaan dadkiina waa la doortay ani waxaan haba yaraatee saameyn ani aan ku lahaa ma jirto laakiin aadaan ugu riyaabsanahay magacaabistaas la magacaabay ilaan qof baa tegi lahaa meesha dadka hadda la geeyeyna waa dad shahaadooyin wada qabo oo digrii fiican haysta waa
barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaalka gudajarna ha ka dhowaada warbixin una ku diyaarinay haalka magaalada baydhabo ee biyaraanta ambalaaslaanta iyo naysaasoo kaleeta dadka ha ka qulqulahayan baydhabee ha ku bogtaalahayan baadiyaada muxdiin xusni yanin haay warbixinta
baydhabo oo ah xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed waxaa ku nool qiyaastii dad kor u dhaafaya tiradooda sagaal boqol oo kun oo qof iyadoo ay dulsaar ku yihiin laba boqol afartan iyo toddoba kun oo qoys oo deggan saddex boqol oo kaam oo ku yaala degmada baydhabo waxaa ka jira xaafadaha baydhabo biyaraan iyadoo adeega biyaha ay bixiso hal shirkad taa oo aan dabooli karin baahida biyo ay qabaan dadka baydhabo iyadoo sanadkii hore ay hay-adaha iyo maamulka ay isku dayeen inay wax ka qabtaan biyaraanta dhacda xilliga jiilaalka haddaba maxaa iska beddelay sidii sannado ka hor xaalka biyaraanta baydhabo ka dhici jirtay iyo wakhtigan oo maamulka sheegayo in bulshada magaalada ay korar badan ku yimid waxaa su-aashan ka jawaabaya guddoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada cabdulaahi cali watin oo
siisiin ogtiin baydhabo haddii muddooyinkii saddeed sana kadambeytay ama afar sana kadambeytay magaalada dadkii shamigo ciidan badan ciidan maygoomadaas tirdhaaf badan suubiyaan dadka marka dadka badaday badanaba hadda magaalada barakaa badan yaa madaasa ku sugan ilaa iyo saddex boqol kun iyo maasaad dadnay boodiiro marka baraamik horta ilaa iyo half million ay ka dhawato dadkuna ba baraka ahay ilaa haddana ba baraka ay maroogsan way baa ko bareero maadaama jiilaalkii sii dheeraaday markaas abaatan sano buu ahaa sii dheeratay dheerada naftii markaas saameyn badan iyo wadamay buu ahaa sifayn ban iyo wadooyinkii accessibility dadka may baa kasoo dareera falama ama raashin ama rafad wala marka umay baa weli hirin sadartay may sababtay muddo muddo dhan umay baa ka baraka ama gaada beedo baraka xoog leh weli baa ciidanka baraka taas marka barama kordhin ka saameyn kooldaas oo muddo fiiray dinig bay dinig bay eeda saameyn kooldaas dinig markaas oo biyo saameyn kooldaas dinig caafimaadka saameyn kooldaas dinig nadaafada saameyn kooldaas dinig kasta marka wadan dareema korto oo labaatan sano iyo wamaazaad dhibaatooyinka burbur hamari oo hadalay koonfurka bay statemebo sanadka shanaad iyo haddan bilaawday marka statemebo eid weli mebo indaayaru marka dabcan service delivery lan baahana iyo walaalan baahana dareema korto wadaantaas burbursan ay kastoo hakabasho badan mebo yaan baahaya taas marka saas atiyamay haddan barakac badan ee dhiban maynka haddan baankaas dadkii oo baadi degnaa dhamad magaaladii maybu yaa hagalan waayo marka may sawan maybu aha may caqabad badan sheena oo dhinaco lankas email fado isku dugo magaalo maybu aha town balan fayne aan lahayna biyeeranda geebgin maybu hagaaden biyaal environmentalku isbedelo yaqiigin hagaaden nadaafadda mayba markaas impact weyn maybu gaaldhadan marka dhinkaas marka may dareemayso maybo olay ku badan ay dareemayso markaas dartee marka biiraan badan maybo iyo bay dhawaatanay sadiid sanadan dambeed
iyadoo dadaalo badan lagu bixinayay sidii biyaraanta ka dhacda baydhabo xilliga jiilaalka loo yarayn lahaa oo wasaaradda tamarta iyo macdanta biyaha oo kaashanaysa hay-adaha ay qaadeen mashaariic lagu qodayo ceelal badan oo guraynin haddana shaqadaasi la qabtay waxba kuma soo kordhin heerkii biyaraanta laga hortegi lahaa si baydhabo biyo deeqa jiilaalka loo helo sababaha keenay in weli bulshada biyaraan ay ka cawdaan waxaan wax ka weydiiyey guddoomiyaha degmada baydhabo magaalada ceelal badan ruwada dabcan oo lana targala ummadan mayba in biyo ka helan ceelalka muddada fayrada sarfeyga soo bashay magaalada meel bashan biyo lata madi la fayri geolojig madi fayra meel bashan ba mayba maraysa biimi leh marka ceelalka meel badan arian badan area bilog shagan badan area malkaa hal ilaa maraa sulkee ceelka marka isugu isburiyo dhe meel hal ilaa maraa soba tuman ceel adag wada meesha aynasa marka oo dhim haddii jiilaal ka dhin in ceele dhan gurinashaynas ama ceele nafta isburiyaan tumankaa meelkaaba hal ceele meelkaaba biwad alkaaba sagaal kee meelkaaba in gurto alkaaba yaa marka intaas ku dilo maamulka iyo maybu ahaa markaas wasaaradda biyo iyo meel soo baahin waleero maybu ahaa water urban plan waleero la suubi oo magaala la suubi in baydhow biyuusha markaas la naqshaday horta inta biili ka hele inta mayba biilan ka helaana inta markaas keed biyan baahan inta markaas ceelan baahan in maybu walaar la suubi sarfigaas dabcan mardhow maybu ayaa inta badan gebigo laakiin mardhow maybu laha bandha ka doono wala hadda ka baada insha Allah meel soo doona daadta sal rabaan oo biyoogas insha Allah ayaan badan aarashta leeyahay leeyahay kulli afartan ceel markay intaas ceel marka may dareemo sameeyay email leen badan meel biilug sheegan badan marka ma sheena ma raasmi waa ceelashaas guriyaan yaa markaas la ku duulaa marka meel soo baahin sarfey rasmi ah oo may raasmi nugu leeyahay in la ogaado biyooshi meel jiran iyo meel biin lahayn laka ogaado kabacda mayba in la suubay meeraysa keed bii maybu aha silin helan ceelkan futamayba ceelkasta meelku qodne meelibeelku tamaamaybu ah in meeraysa laku qodo meelaka hagaaji kabacda magaalada mayba mayba biixireen badan sida buundada maarna madii roobka biyo maro naftita laka faa'iideysan mayba biixireen aan suubay walaaqado marka may qayb gaa doona mayba insha allah musabaq in bayda biyoshi aana mayba iskala doona doona insha allah waraysiga guddoomiyaha degmada baydhabo uu siiyey bandhiga universal waxa uu ku sheegay in xilligan jiilaalka ah magaalada ay soo gaarayaan boqolaal qoysas barakacyaal ah kuwa oo roob yaraan markii ku dhacday labadii xilli ee lasoo dhaafay deegaanadoodii roobka ku yaraa taasna keentay in ay nolol u soo raadsadaan magaalada baydhabo
baraka meel hadda mudadii saddeed bilood ka dambeysay ilaan boqol sagaashan kow site yahayn ilaan boqol saddex boqol saddex boqol sagaashan kow site yahayn oo degaan yahayn meelaasha inta degin oo baydhoo degin oo gurgurin intay buush buush intirin hadda may marahan saddex boqol sagaaliyo kow marahan marka bareemas may ka biirtay labaatan kow labaatan tel cusub may buha yaa yaa ka biirtay marka populationkan ciidan may buanbaaday oo barakacayaasha ladaa ciidan may buanbaaday sabab badan sabab badan sheegna may sheegna markaase ciidii iyo ku nooleen baadiyii ku nooleen may buahan oo adeegii lanka baahan haddii oon kalayna oo ama ama eedii may bua shabaab controls haato ama markaase eedii may bua accessibility oo oo jiidkii lanka galay ama ama heedaha humanitarianka ay warkadirsi fadin oo may buaha injarna wadooyinka may buaha hirhirin marka may buaha qaybuyin may buaha yaa yaa kagaalaas wadooyinkaasi hirhirin iyo bulshiin may buaha oo baadidaas ku nooli wadooyinkaas hindartiya may buaha adeegii lambaana may buaha lindirsi kon markale mida kale ma jirta may buaha guud ahaanba dadka may dareemasaha in baadii mudana ku dhamaada dadka diribta may buaha inuu galan daneeyahay sababta nooli baadii may buaha ciidan ciidan adkaatay ciidan may buaha adkaatay marka adduun may buaha sayid ama soomaaliku ama ameerika roog may buaha dadka baadiyi roog dhan beridkee may buaha galaan laakiin ameerika say may buaha dowlado horumarya may buaha miisaaniyad iyo adduun badan haysana laakiin may buaha baydhabo iyo madada soomaalilah kaqaadna lama haysa may baahanto culeys may buaha ciid may buaha idiin way marka maylan baahanayaan qorshe dowliyeed oo guud oo may buaha laakiin bola kamaan galo insha allah muddadii saddexdii sane ee lasoo dhaafay ayaa waraysigiisa guddoomiyaha degmada baydhabo ku sheegay inay wax badan ay ka qabteen kuna soo kordhiyeen magaalada baydhabo waxa uu ka waramayaa dhisidda waddooyinka magaalada burburinta goobaha sharci darada ee horey loo dhistay iyo ammaanka magaalada isbeddelka ay ka sameeyeen war badan waa lahuga waday baydhabo koley siin rogdin muddadii rogmaybu ahaa ciidan maybu lahuga waday baydhabo muddada fiirida dhina kasta muddada fiirida tusaale ahaan dhinaga wadooyinka oo kale walbadan biyuna lahuga waday dhinaga caafimaadka maybu ahaa walbadan lahuga waday dhinaga biyuna fitamayrahays walbadan lahuga waday dhinaga amniga may rahays waxyaaban kuwi maybu lahuga waday maybu ahaa yaa ka miday dhinaga bulshada arrimaha bulshada qaybihii shargadiisan walbiyuna lahuga waday haddana insha allah may miiskan insaan insha allah mashaariic weyn oo siidka wadankuwi magaalada baydhabo maybu ahaa laamala ka saaro iyo bimareen may badan qasada may baahaya ya pipeline ka dhahnay saaran insha Allah inta sabul soo marka insha Allah magaalada may kala ka shaqeeyna urbanization ka shaqeeyna magaalada simay buu naqshadan intuu si lahay ya may buu ya ya dad may fanni marayda may kala ka shaqeeyna walaalan ka samay buu heerka dhulka lan ka samay dama dhulka isqabsaf siis may buu dhamaado ay in sharci oo may buu oo baarlamaanka maray wasiiraha marmay bola awrubay la sheegay baydhabo iyo koonfur baydhabo la sheegay ka baad may bamba baydhabo may banaga fileelin kooyid may bola kabilaa nagad simay baa muddo la shalbaad la shalbaadi may baa may baa bixin rasmi oo cadaalad bolan kale insha Allah maxaad is leedahay waa ka gaabisay oo la rabay in balankaadii hore ama hadda aad sheegtay inaad ku darta ahayd oo bulshada iyo magaalada u baahan walaa tawareer musubi kormay buu suubani walaa musubi waan walan awood waan leeyahay play leena raagma baa minsan baydho intuu roogmay buu aan hadar bani naftaan iyo maalkan iyo dhinin waqtigaanu may buu hurni sinay buu beridkan may buu dhibaato badan may buu hakna nagati in badan may buu oo horseeto lan hal fadhiisan an la jaan qaado magaalooyinka islamada may buu wiin ama Soomaaliya kaalan ama adduunka kale kaalan may buu hasiin ama jaan qaado fadhi marka waxyaabaha duun wadnaga may buu haya kamid mashaariicna haan may buu longa taam may qorshe fog way haan may buu wala lambar sidii may buu suubiyo ama lambar sidii lagu suubiyo marka mashaariic dad qorshaha fogeysay sidii muddo may buu halwaara hal fadhi ay dibiga may buu dib dujin lagu suubi lahaay kinagaba may musabab may baylisku qoyma buuha sanibada may buuha lak jeedahay kiroog may buuha adeegiisu kiroog may buuha anta adeegiisu fayl may buuha ka helfaday waxyaabahan ka shaqeynaa kamid ahta wadooyinka oo kale may buuha waxyaabaha may buuha hadda oo mustaqbalka insha Allah bila saddex ama bila afraad dhismaha may buuha sitoos may buuha bila doona may buuha yar jaan wadooyin oo la ma rasmi ama babi mareenada le imay buuha lusub may buuha qorshanaysid la min kuwin oo magaalada dhamay bila 20 km square inay bawdooyinka may boorlaan malku soo bidoo insha Allah yaad qorshaan ka jira marka mashaariic kale weyn ama bawdood hoos iyo may boo maamulka heer gobolka degmada may booraya ya jiraan marka dareemo korto walaal qof marka may raaysa may waxyaabaha may baad may ka jira may baad laan ka jira may boo ka jira insha Allah maamulka degmada baydhabo ayaa qaada canshuur bulshada laga qaado waxaana guddoomiyaha degmada baydhabo uu ku sheegay waraysigiisa in wasaaradda maaliyadda maamulka ay ku wareejiyaan isagoona dhanka kale sheegay in miisaaniyad ku filan aan helin maamulkiisa dabcan war haddamayba miisaaniyad oo taxation yara la suubiya oo oo ka kooban baa hortaan maarne kontaroolada ku qoyan suuga hoola ay ku qoyan laakiin hadda meeshaan dhihin databiskii oo una ka shaqeeya fandeen dhinac amayba daqli aruurinta ama unka ka shaqeey lahayn yaa degmada kasal abgaray oo una ka gadnay shiinah lamay bola ka gadee yaa may buu sheegnay databiskaas may ka shaqeey doonaa may buu dhulka may wanaagsan sida sabab logooyinka dhalashooyinka sugnaanta tasir minishi wali dul hoos wada fadhiyo yadowda marka simay marka daban dakhli aruurinka ka dhex jira oo mayba meelahaas simay baa revenue color system ka dawladda hoose soo bila sababta dawladda hoose hadii aan soo bina dakhli aruurin soo bina markas meegma wada koro sabort oo kan qoyti banaanka leeyahay qoyt meelahaas meegma meegma wada koro anshuurta la qaado marka anshuur hadda anshuur kooban way anshuurta kooban la qaado marka maamulka maamulka qaado laakiin ay ka dhigaas wasaaradda account wasaaradda maaliyadda may buuxiya ka dhigaas waa oo ma jira single treasury account laga jiro oo state u dhamay buuxiyan hal account lama buuxin isticmaalo si marka yaa marka saasan marka aan wili wili laakiin marka canshuuro may baa ka filin ma marka ti dawladda hoos ka shaqey lahayd oo ka filin lahayd adeegna ka fulii fadi may buux ma marka si may buu canshuurtii oo dawladda hoos qaada fadi oo rasmiga hayd oo adduunyadu dhan may buucaan ka hayd soo soo bil database ka sheegnay in marka kusoo meerayso la yarmeerayso beesa laga noqday beesmay buu oo system system hakar wadas may buu nagata sinay buu meerayso accountability in linfo la may buu iyo iyo transparent waxyaabo lan kaso oo aan la kooy meerayso xisla xisaabtan dhab ay buu lan la kooy marka system kaasi marka may caawinayeen in beesa major qof gacan qaad jiray gacan qaad may system kale may buu qaad system kale la xaray wadii marka meesha may buu in dakhliga dawladda hoos may buu currency ka may buu shaynas oo marka awood weeldoon awood weeldoon insha Allah in marays un adeegyada midafan ka baahanayno oo magaalada Baydhabo ama baadiyadeena ay booqon baan ku fuli korno baas Baydhabo oo bulshada ku nool maamulka uu sheegayo inay aad u kordhayso waxa mararka qaar ka dhaca dab ka kaca goobaha ganacsi ee magaalada malahan dabdamis lagu damiyo oo maamulka leeyahay gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watin ayaa sababeynaya sababta magaalada dabdamis la'aan ay u tahay damiska may horeyee horta belidka dhismihiisa iyo jamay bakooriid haddii dabdamis hayanto dabdamiska meelis mar waay koran horta meel dameya la damey mule kow in magaaladan la sax waaye qaab dhismeedka iyo hadan dhisanta may buuhan in la saxo town balanshe la sax waaye meelahaas guriga tusaana dabka kaa ka baada guriga meel faga dabdamis may buuhan in meelunka dhown sunsunaada kormay buuha yaa olanka targaa la faga laakiin hadda guri buul nuuri kaalo guudah gaad helicopter damay kortano walkada la damay kor ilaahay abuurmay ba madad hadii maana bool dab damay ashant ma damay kor sababtay may buuha berid ka magaalo saaskeed iyada may buuha ariiri may buuha nagat jidla maro male mama ta jidka may buuha oo luqta may buuha yaa yadaba marka dabdamiska may ku muhiimsan in beridka naqshadiisa la saxayo ku muhiimsan qof berid naqshadiisa la saxo wadooyinka la saxo gurikaas lama jilin nagada oo mayba may raayso meelin baasay masiibadii iyo la gurmada kor nagada marka shakada fuudaas laakiin waqti xaadirkan aan tamay aaminsan may buuha hada dab dam la shamay baa meel bulsho may buuha oo dabka ama ka ka korilay waa intramula marka meel gudu korahan in qosh hadin wadna la dardargeli urbanization plan may buuha la dardargeli magaalada naqshada may buuha la suubi jidisha la hagaaji guri kasta is arkaysan weelda may buuha kumay boo la galo kor laha kabaa kor baawar galo kor baawar ka mudu kor may buuha usnagada jidshi nagada may buuha yak muhiimsan
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaa intaa ka gebagabeeyana dhegaystayaal antireedun kulmaana tutalimadee weliba siinku dabaane heestii mbreerik iyo neesaas oo kale xasan aadan samatar
hoolilaahi gabna hugurka iyo hanshilooda hoogashooda habkaadaana deegaatee baahida geedka habisnayn halisweydiiyoy hortu muhum hubunbaahan habriiraasi halisweydiiyoy hortu muhum hubunbaahan habriiraasi howi magame hamiin maan likabedeliyi hoosanaw hadag likihiriwa howi magame hamiin maan likabedeli hoosnaaw hadag likihiriwa urugu weeraaw hogolukubadaas hareetaafi webiga kumbooyaaw lankii hamaarada badi habuu kusheene badi oo hunduri ay likahalay urugu weeraaw hogolukubadaas hareetaafi webiga kumbooyaaw lankii hamaarada fadi habuub kusheene fadi oo hunduriyay lakahalaye breereg halka ka hoy intuu haameen hiridaaneen ayilshal hirnee breereg halka ka hoy intuu haameen hirinaaneen ayilshal hirnee hal hambal edirog hambuyaas harubko hoo kamaaladu wayni galan hoorsilaymayaamera hal hambal edirog hambuyaas harubko hoo kamaaladu wayni galan hoorsilaymayaamera dhudhunkaas jartee hal aaminu araada ola dhudhunkaas jartee hal aaminu araada indoolka halgaadadoy hagar ii bujilan hoola halanaanoyoy indoolka halgaadadoy hagar ii bujilan hoola halanaanoyoy dhudhunkaa ka jartee hal aaminu araada ola dhudhunkaa ka jartee hal aaminu araada hingoolka halgaadadoy hagar iig bujilan hoola hal hanaanoyoy hingoolka halgaadadoy hagar iig bujilan hoola hal hanaanoyoy hingoolka halgaadadoy hagar iig bujilan hoola hal hanaanoyoy hingoolka halgaadadoy hagar iig bujilan hoola hal hanaanoyoy